إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada fiidnimadan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda jarmalka ayaa dalkeeda kasoo tarxiishay nin soomaali ah oo horey gudaha dalkaas dil uu geystay iska hor imaad khasaare dheliya ayaa waxa uu ka dhacay dalka yuganda tiro caruura ayaa ku dhintay dab ka kacay magaalada baardheere ee gobolka gado waxaa xalay magaalada afgooye ka kacay dab xoogan oo khasaare geystay dhegaystayaal intaas waxay ahayeen qodobadii ugu door koroonaa warkayaga fiidnimo haatanna u diyaar garooba iyagoo faahfaahsan
ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa habeennimo talaadaha taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha safar sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena waafaqsan sagaal iyo tobanka bisha agosto sannada laba kun afar iyo labaatanka dhegeystayaal kusoo dhowaada warkii oo fidsan dowladda jarmalka ayaa dalkeeda kasoo tarxiishay nin soomaali ah horey gudaha dalkaas dil uu geystay faahfaahinta warkaas waxaa inoo qaadaa dhigaya zakariya cumar wararkaaynu ka heleenno waddanka jarmalka ayaa waxa uu tilmaamayaa murusal maxamed saciid oo da'diisu ay tahay afar iyo labaatan jir islamarkaana ka mid ah soomaalida ku nool waddankaasi oo faladil ah u geystay saaxiibkiis isagoona fulinta falkani u adeegsaday toorrey uu la dhacay saaxiibkiis waxaana wararka qaar ay tibaaxayaan in ilaa iyo kow iyo toban jeer uu mindida kaga dhuftay qaybo ka mid ah jirkiisa wuxuuna falkan dilka ah oo ahaa mid argagax badan uu saameyn ku reebay dadka soomaalida ah ee ku dhaqan waddankaasi iyadoona dowladda jarmal ay doonayso in ninkan falka dilka u geystay saaxiibkiis ay ka soo masaafiriso waddankeeda iyadoo ay xusid mudan tahay in eedaysanahan falka dilka ah geystay uu isku dayay inuu ka baxsado isbitaal ku yaala waddankaasi oo lagu hayay iyadoona ay noqonayso iskudaygii labaad oo uu sameeyey ninkan falka dilka ah geystay iska hor imaad khasaare dheliya ayaa waxauu ka dhacay dalka yuganda faahfaahinta warkaas waxaa inoo qaadaa dhigaya cabdalla mukhtaar wararka ka imaanaya dalka yuganda ayaa ku waramaya in iska hor imaad dheliyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka dhacay gudaha dalkaas ugu yaraan hal ruux ayaa la xaqiijiyey inuu ku dhintay laba kalena ay ku dhaawacmeen dagaal ka dhacay dhulbeereed ku yaala mandiqada tororo ee dalka uganda weerarka oo u dhexeeyey beelo wadadega mandiqada ayaa lasoo sheegayaa in markii hore ay bilaabeen qaar ka mid ah dadka ku dhaqan mandiqada tororo kuwaasoo weerar ku qaaday deegaan dhaca waqooyi bari ee dalka uganda gaar ahaan xuduudda uu gobolkani la wadaago mandiqada bodama labada ruux ee ku dhaawacantay weerarka ayaa laga dayrinayaa xaaladooda caafimaad maadaama ay soo gaareen dhaawacyo halis ah kuwaasoo iminka lala tacaalayo xaaladooda waxaa gebi ahaanba istaagay dhulbeeriddii ka socotay mandiqada oo caan ku ah in lagu beero bariiska waxaana markii uu dagaal ka dhacay kadib ay koox tuugo ah boob iyo bililiqo ka geysteen aagaas dadka deegaanka ayaa sheegay in xaaladan ah hakinta beerashada ay socon doonto ilaa laga helayo xal waaro oo ku aadan colaadda ka dhex aloolsan labada beelood tiro caruur ah ayaa ku dhintay dab ka kacay magaalada baardheere ee gobolka gadow faahfaahinta warkaas waxaa inoo akhrinaya maxamed muude abu muslim
dabkan ayaa waxa uu shalay ka kacay guri ku yaala magaalada baardheere ee gobolka gedo waxaana ku dhintay saddex caruur ah saddexda carruurta ah oo wada dhashay ayaa waxaa guriga kor ugu xiray hooyada markii ay ka tagtayna carruurtu jantasiigar ku shideen joodiriyaal guriga ku jiray guddoomiyaha xaafadda uu dabkani ka kacay ayaa faahfaahin ka bixiyey qaabka ay wax u dhaceen dab xoogan baa meesha ka dhacay caruur saddex ayaa meesha ku dhimatay hooyadooda magaalada ay soo jirta kaana kalena ma dadkii oo maxaa la tagay ay runti meesha xaafadiisa iyadoo xaafadata uma dhaweyn carruurtii meesha isku soo xirtay dab jensiyar ay haysteen baa layidhi meesha intay isku taabteen baa layidhi joodari meesha la dabku u kacay marka dee wixii dee wixii caruur bay ahaayeen wax isbadbaadan karin bay ahayn ayagoo dhan bay hal meel intay isku tahin dabku markuu kacay isku dhamaadeen haddana waa kaasoo marka masiibadaas baa meesha ka dhacday waxaa dabka lagu baraarugay kadib markii uu bas beelay guriga ay ku jireen carruurta waxaana hooyada dhashay ay iyaduna gashay xaalad caafimaad taas oo isbitaal loola cararay xilligii la arkay oo lagu soo baraarugay inay qaybta carruurta ay ku jireen oo barxadda ay joogeen bay soo xolacday carruurta meeshay ku dhammaadeen bay badbaado lagama gaari karin markaas xaafadana xaafad oo macnaha gees jirto waayo oo xaafadaha way ka fog waa dee xilligii meesha oo lagu soo baraarugay dabkii qaa waxay lagu soo barar qaybtii dambe ay ku cararlaayeen way oo baraakidii kusula saarnaa guriga geesku ku yaallo oo wuxuu ahaa adi binti birbinti geesku ku yaallay waxay saddex qol oo baraaki ay barxadooda ay caruurta barxad ay ku jireen qolalka gudaha dee manaha mid laba qeybay kala ahaayeen caruurna qeyb ay ku jireen caruurna qeyb ay ku jireen caruurtaas kaloo qeybta ku jirtay waxaa waxaa badbaaday qeybta baraakada u furneed oo daaradda laga bixiyay qeybtan kaloo caruurta ku ay ku dhamaatay waxaa waaye baraakada qeybtii baraakada iyo saarnaa baa meel ay ka baxan malahayn intan barxadiyeed arkii baabkiina oo barxaddan waxaa kuwa saarnaa khataarkii way waayeen hal meel isku aruureen marka oo iyada caruurta ay dhashay waa iyadoon miir lahayn baa manaha horta meeshay imaatay cabaar markay taagneed way dhacday istaagay ka dhacday meeshay ku socday isla markii waa maan magaalada usoo qayliyay ambalaas a imaatay ambalaaskan ku haday isbitaalkan geeyey balan baa lagu taagay markii dambe way soo nacday waxay ii sheegtay carruurta inay jinsiyar meesha ayaga isku gubeen xalay ayaa ahayd markii dab khasaaro geystay uu ka kacay magaalada afgooye ee shabeellada hoose dhegaystayaal warkan fiidnimo wuxuu idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxaa xalay magaalada afgooya ka kacay dab xoogan oo khasaare geystay warkaas waxaa halkan kasoo jeedinaya cabdiraxmaan beder dab xooggan oo geystay khasaare hanteedeed waad u daran ayaa wuxuu xalay ka kacay isgoyska baar ismaaciil ee magaalada afgooye ee gobolka shabeellada hoose dabkan ayaa saameeyey dhowr dukaan oo halkaasi ku yaala sidii ay soo warinayaan warbaahinada halkaasi ku sugan dabkan ayaa la sheegayaa inuu ka soo bilowday goob baabuurta lagu sameeyo isagoo ku faafay islamarkaana saameeyey laba dukaan iyo sidoo kale farmashi waxaana sidoo kale goobta ku basbeelay sida muuqaalo baraha bulshada lagu faafiyey laga dhihan karo gawaari ay ka mid yihiin mootabajaaja ilaa iyo iminka lama soo warin khasaare nafeed uu halkaasi ka dhashay waxaana jira burbur hanteedeed oo aad u weyn waxaana ciidamada booliiska dowladda federaalk iyo kooxaha dabdamiska lagu eedeynayaa inay kasoo dibdhaceen daminta dabka iyagoo goobta soo gaaray kadib markii uu dabka cirka isku shareeray geystayna khasaare kala duwan waxaa waayihii dambe ku soo badanaya dalka gubashada goobaha ay dadka gaarka u leeyihiin waxayna arrintani ku soo beegmaysaa maalmo ka hor markii uu gubtay suuqa lagu magacaabo hafbakaaro ee ku yaala xaafadda hantiwadaag ee magaalada jowhar kaasoo geystay khasaare kala duwan lamana oga waxaa rasmiga ee inta badan sababa inay gubtaan goobaha ganacsi waana arrin inta badan ku soo noqnoqotay guud ahaan dalka dhegaystayaal warkii fiidnimo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa inaga intaa